ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ku hornayno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray shalay ayay ahayd markii howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaaran ee magaalada muqdisho lagu dilay cali cumar caraale oo ahaa abaabula ka tirsan maleeshiyaadka macawsileyda gobolka shabeellada dhexe dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose madaafiicda ayaa ku hobatay xeradii ay ciidamadu ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeraada lagama helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada madaafiicda lagu garaacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo weerar ku qaaday qeybo ka mida walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay la kulmayaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay duleedka deegaanka daaro nicma ee gobolka shabeellada dhexe lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa si gaara uga tirsanaa kuwa loogu yaro gorgor ee ay soo tababaratay dowladda turkiga waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay mid kale